waxaa sharaf weyn noo ah maanta in madaxweynaha uu dhagax dhigo dhismihii wasaaradda arrimaha ee wasaaradda maaliyadda oo maanta la dhagax dhigayo marka insha allah waa arrin aada muhiim u ah waxay ka mid tahay horumarada ay samaynayso ama uu samaynayo maamulka koonfur galbeed soomaaliya waa arrin lagu farxo shacabka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ee aada ugu farxayaan
horumar waay runtii eedeedaan ka faraxsana inay lama guri oo lanka talagalay gurina wasaaradda maaliyadda xafiisee nagala doono biidnillahi alkariim iyo guri kale madaxtooyada xafiiska madaxtooyada ah inta laka dhisi doona intii lamadaas guri inta laka dhisi runtii eedan ka mahanagaana dadkii maalgeliyey iyo kambaniga lahasiina mahanagaana runtii s s f maalintii maamulkan la bilaabay dhismihii maamulkan ilaa doorashooyinkii ilaa ergooyinkaana la shaqeeyeen kabacdina horumaro badan yo noola qeyb galaan la jaro oo lahan koobo korno runtii degmooyinka dhan ilaa iyo degmada baraaw oo caasimada gobolka koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed ah oo madaxtooyada ku dhisan haddana wadaam maalmo u dhow biidnillahi alkariim haddana ka dhisi doonaan aeroboorkii oo isuna qaybta koowad ay qaybta koowada ka dhisi doonaan guryahaan oo runtii nagada doonaan maamulka koonfur galbeed aas-aas xoog leh iyo horumar nagada doona ssfa maalgeliyo hayta runtii eedadan ka mahadnagaana wayna rajeeyanaya kambaniga laha siiyana waqti badan a sugaayeen shacabkun baahi badan leen qaba inay dadejiyaan yoona ku codsadaana